حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsanna khiyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqaynno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyey caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaa dhigay qur'aanka iyo sunnaha xalqadii hore waxaan uga soo hadalnay qaar ka mid ah daawooyinka maadiga ah ee kadabatagga u ah cudurrada innagoo tusaale u soo qaadannay malabka iyo xabatu sawdada waxaana allaah idinkii xalqadan ku eegi doonnaa daawooyin ay ka mid yihiin toobinka saliid saytuunka biyaha samsamka iyo kuwo kale
وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع toobinku waa daawo muhiim ah oo u baahan yahay jidhkeenna noona dardaarmay suubanaheenna moxamed sala allaahu calayhi wasalam
عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري
sheekh casaam abuu yaxya xafidahullaah ayaa inoo sharaxaya axaadiistan wuxuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam sheegay axaadiidta ku soo aroortay fii saxiix albukhaari iyo keyrkiiba ashifaau fii halaatha sharbati casalin wa shartati mixjamin wa kayati naarin wa anha ummatii can alkay wuxuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu leeyahy caafimaadku wuxuu ku jira waxaa ka mid ah in qofku cabitaan uu yeesho malab waa cabaayman waxaa kaloo ka mid ah in qofku uu istoobo oo shartatu mixjam qof toobin yaqaana intuu u yeedho uu idhahdo dhiig iga soo saari dhacdo khiyatinaar iyo inuu qofku isgubo oo matala qofku haddii ay daawooyinkii kale u tari waayaan in la gubo laakiin rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leey waana ummatii alkay ummaddeeda waxaa ka reebayaa inay isgubaan ayaa uu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu leeyay marka waa aakhiru dawaad wax kale maahay laga reeb maaye waxaa la rabaa inaanu qofku ka bilaabin maxay gubitaanka aanu ka bilaabin ayuunbaa la rabaa ee uu ka dhigo aakhiru dawaa ka dhigo markuu daawooyinkii kale ka soo quusto ayuu samaynayaa in uu tan kale isku daaweeyo ee gubitaanka markaynu isu taagno marka xijaamada ama xajaamada iyo istoobitaanka marku taagno rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuu istoobay oo nin la oran jiray abuu tayiba ayaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam toobay laba saac buu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu u siiyey mushqaayad uu u siiyey ehelkii ama qoladii uu u shaqaynayeyna rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waa kala hadlay markii uu intaas sameeyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam baa wuxuu yihi ina afdala maa tadaawaytum bihi alxijaama aw huwa min amhali dawaa'ikum waxyaalaha ugu fadliga badan le laysku daaweeyo waxaa ka mid a toobinka ayaa ka mid a waxyaala dadku aanay aqoonin weeyaan macna aada uma yaqaanaan laakiin daawooyin badan ayuu leeyahay daawooyinkaas laysku daaweynayo ayaanu ka mid yahay waxaana culimada qaarkood ay leeyihiin isaga laftiisa waxaa loo fiirinayaa qofka la toobayo iyo meesha laysku toobayo iyo xilliga laysku toobayo ee la fiirinaya matala dhulku hadduu kuleyl badan yahay qofkuna qof weyn uu yahay dhiiggiisi wixiisana ay kacsan yihiin waxa uga fiican bay leeyihiin waxa u fiican maxay xajaamadu waa u fiicantay oo aad bay u anfacaysaa laakiin hadduu matalan qofkani uu yahay qof jirkiisuu qabow yahay ama iska degan yahay meeshu sheegana ku qoral ay tahay saasna aanu u darnayn fastiga ayaa u fiican ay leeyihiin calaa kulli markaa mar kasta xajaamadu waxay tahay shay laysku daaweeyo weeyaan oo rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam uu isticmaali jiray waxaa laisku daaweyn jirana waa ka mid weeyaan axaadiistaas waxaan ka qaadanaynaa fadliga ku jira toobinka waxa uuna leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo halkan aan lagu soo koobi karin sheekh cazaam ayaa mar kale inoo sharaxaya faa'iidooyinka caafimaad ee aan ka helayno toobinka iyo qaabka la isugu daaweeyo intaba waxay leeyihiin culimada wax ka qortaa waxa uu nadiifiyaa ama toobinku uu wasaqda ka saaraa jirka korkiisa ayuu ka saaraa waxaa kaloo jira markaa shay labaad oo fasti loo yaqaano ama talaantal waxa la yidhaahdo loo yaqaano ama sarsaritaanka ama wixii lamida kolba sidii lagu sheegaba loo yaqaano kaasna isagana jirka wuxuu ka soo saaraa wasaqda jirka gudihiisa ayuu ka soo saara waa laba shay shay muxuu wasaqda ka saaraya korka jirka korkiisa ayuu ka saaraya shayga labaadna uu ka saaraya wasaqda jirka gudihiisa ayuu ka saaraya waxaynay leeyihiin culimadu waxaa la fiirinaya qofku beledka uu ku nool yahay ayaa la fiirinaya beledka uu ku nool yahay hadduu yahay beled la mida xijaaj iyo bilaada kulkulul hadduu ka mid yahay waxay leeyihin culimadu dadka bilaada kulul ku nool dhiigoodu inta badan waa dhiig jilicsan oo dareero ah weeyaan xinjirtu way ku yartahay haalibanna wuxuu iska yaalaa jirka korkiisa ayuu iska yaalaa limaada dhulkiibaa kulul kulaylkaa dhulka wuxuu keenayaa in dhiiggii uu dhalaalo ayuu keenayaa kadibna dhiiggi uu soo fuulo sadxul jasad uu soo fuulo ayuu keenaya haddii markaa nooca ay tahay oo dhulkaad ku nooshahay uu yahay dhulkaa kulul ee dhiiggaaga dhalaalinaya hadduu yahay waxaa dhacaysa masaamta ama jirka daldalooladiisa uu jirku ka neebsado waxaa dhacaysa inay waasic noqdaan ayaa dhacaysa hadday waasic noqdaan markaa qofka maxaa u caafimaad badan ma waxaa u caafimaad badan inuu fasti sameeyo mise waxaa u caafimaad badan inuu xijaamada u sameeyo waxaa u caafimaad maxay tahay waa inuu xijaamo sameeyo way caafimaad badan limaada dhiiggii wuxuu saaran yahay jirka korkiisa ayuu saaran yahay kuleylkana keenay dhalaalna wuu noqdo dhiig dhalaalay ayuu noqday hadduu markaa dhiigga dhiig dhalaalay uu noqday korkana uu saaran yahay fastiga xajaamadana ay keenayso dhiiggii wasakda aha inay banaanka usoo saarto dhulka kulaylaha ah iyo dadka ku nool ee xijaaziya meeshii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ku noolaan jiray kamida lamid a waxa u fiican maxay toobinka ayaa u fiican dhulku hadduu yahay dhul qaboobo ah waxaa u fiican fastiga ama talaantalka waxa loo yaqaano ayaa u fiican macnaheed waxa weeyaan jidka meel ka mida ama xididada la yaqaane waaweyn ayaa saritaan lagu sameynaya saritaanka markii lagu sameeyo markaa dhiig baa laga sii deynaya fastigana maxaynu sheegnay mar walba inuu jirka ka soo saaro wasakda gudaha ku jirta inuu ka soo saaro ayaynu sheegnay hadduu qofku meel qabow ku nool yahayna dhiiggiisa xinjirta ayaa ku badan xinjirtada ku badan tahay inuu dhiiggiisu gudaha ayuu qofka ugu jira oo fadhiya saasay u kala faa'iido badan yihiin ayay leeyihiin meelaha qofka laga toobayana dee waxa yaqaana dad ka shaqeeya ee yaqaana ee barnaamijkan iyo howlahan ku takhasusay iyaga ayaana la weydiinaya laakiin haddana waxaa jirta meelo gaara oo layska toobo ayaa jirta waxaana loo fiiriyaa qofkan iyo xanuunka haya ayaa loo fiiriya iyo meesha xanuunasa marka markii la fiiriyo xanuunka haya iyo meesha xanuunasa markii la fiiriyo ayaa waxaa la soo saaraya marka xubinta ugu dhow ee xubinta xanuunku hayo toobinka ku daaweyn karta ayaa la fiirinaya ومثلا halbowlayaasha oo kale waa la iska saraa si qofka jirka dhiigiisa ku batay oo banaanka usoo saaro waxaa kaloo yidhaahdaan matalan meelahan cududa oo kale ama halbowlayaasha gacanta ku jira oo kale waa laga toobaa qofka qofka markii weliba ay beerka kuleelkiisu ku bato iyo beeryarada iyo xeedada gudaha ku jira iyo markii dhiigiisu uu ku bato weliba gaar ahaan markuu qofka dhiigkar iyo wax lamid a ay qabato meelahan baa lagaga sameeya fasti baa lagu sameeya ayay leeyihin kadalika markii qofku madaxa iyo waxaasay xanuunayaanna isagana meelahan khadacaynka ama margiyada ayaa laga toobaa madaxa sarena waa laga toobaa calaa kulli waxaa loo geyna taas dadka ehelka waa ayaa loo geyna iyagaa wey la weydiinaya iyaga ayaa markaa qofka fiirinaya meesha ugu faa'iidada badan ee qofka daawo ugu noqon karta ilaahay baa daawada bixiye laakiin asbaab daawo noqon karta ayaa la weydiinaya waana sunne oo qofka muslimka waxaa la rabaa in sunnaha uu ku dhaqmo ee la rabaa waxaa jira wakhtiyo gaar ah oo ay axaadiistu sheegeen inay habboon tahay in la istoobo waxaana ka mid ah toddoba iyo tobanka bisha sagaal iyo tobanka iyo kow iyo labaatanka waxaana la sheegaa in maalmahaasi uu kacsan yahay dhiigga qofka sidaasna ay muhiim u tahay in la istoobo balse waxaa jira su'aalo la isweydiinayo oo ah miyay laasam tahay inaan maalmahaas istoobno oo keliya mise istoobi karnaa maalmaha kale haddii ay daruuro i hayso waxaan su'aashaas inooga jawaabaya sheekh cabdulilaah xafidahullah axmed ibnu xambal raxmatullaahi caleyh isagu goor kastuu istoobi jiray xataa maalmahaas oo toddobiyo toban iyo sagaaliyo toban iyo maxaa koo iyo labaatan kuma qayidi jirin marka wakhti kastoo dhiiggiisa u arko inuu baahan ya inu istoobo buu istoobi jiray ibnuqayim baa wuxuu leeyahy raxmatullahi caleyhi wa ikhtiyaaru haadihi alawqaat wakhtiyadan marka la dooranayo laleeyahy toddobiyo toban sagaaliyo toban koo iyo labaatan oo toobinka toobinka loo dooranayo waxa weeye calaa sabiili alixtiyaad waa uun iska ixtiyaad wakhtigaas inuu fiican yahay maahaane wuxuu leeyahy iyo taxarus oo laga gaashaamanayo in wax dhibi maaragtay ayaamaha kale hadday yimaadaan laga gaashaamanaye wuxuu leeyahay iyo saxadoo la ilaalinaya weeye ama wuxuu ku leeyahay fii mudaawaati alamraad haddii xanuunku hayo ayaamaha lama sugaysid haddii maanta xanuun meel iska toobta aad rabto odhan maysa toddobiyo tobankaa sugaya sagaaliyo tobankaa sugaya koo iyo labaatankaa sugaya ma sugaysid ma sugaysid buu ku leeyahay markii loo baahdo ay sugaysaa ilahna waa kugu shaafeeya insha allahu tacaala waxaa sidoo kale jira axaadiis sheegaysa in maalmo gaar ah la istoobo balse waxay culimmadu sheegeen inay yihiin kuwo daciif ah oo aan la xujaysan karin allaah ayaa ku cilmilehe biyaha samsamka ayaa ka mid ah daawooyinka cajiibka ah iyo nimcooyinka uu allaah ugu deeqay addoommadiisa mu'miniinta ah gaar ahaan dadka ku xajinaya beydka allaah waxaana jirta axaadiis ka warramaysa biyaha samsamka iyo faa'iidadooda halka ay jiraan qaar ka mid ah culimmada muslimiinta oo wax ku daaweeyey waxaana arrinkaasi inooga warramaya sheekh casaam abuu yaxyaa waxyaalaha la isku daaweeyo waxaa ka mid ah maa u zamzam ayaa ka mid ah inuu qofku biyaha zamzamka uu cabo rasuulku calayhi salaatu wasalaamna wuxuu leeyahay maa u zamzam lima shuriba lah biyaha zamzamku waxay daawoye wixii loo cabo mid daawoye marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey inaa tacaamu tucmin ayuu leeyahy riwaayo kale waa shifaau suqmin buu leeyahy oo cunto la cuno oo cunto laga dhigta weya amaba waa shay qofka xanuunada uu isaga daaweyn kara weyaan ibnuqayim raxmatullahi caleyh ayaa wuxuu leeyahy maa u zamzam anta janaba ku sameeyey waxaana ka helay buu leeyahy caafimaad tiro badan ayaan ka helay wuxuu leeyahay tajrubaan ku sameeyey anigii rag kale ayaa tajrubo ku sameynay inaan isku daaweyno biyaha zamzamka isku daaweyno waxaana kala kulannay buu leeyahay arrin aad u cajiib badan ayaanu kala kulannay ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa nagu caafiyey waana ku wada bogsanay marka waa shay mujaraba weeyaan weliba gabdhaha jinka iyo waxaas ay dhibaan qolyo hadda shifaaga iyo ilaajada ka shaqaysta ee yaqaana intay maa u zamzam biyo qur-aan ku akhriyaan ayay ku xidhaanay faleebahan u siiyaan waana tay inta badan la tajribeeyey waxaa laga yaabaa dad fara badan oo jaanis iyo fursad u helay maa u zamzam oo tuubada ka socda inay cabaan inaanay aqooninba inay faa'iido leeyihiinba inaanay aqooninba inay hadday faa'iido leeyihiinna biyo sharafna inay yihiin keliya ay u cabbaan laakiin in caafimaad ay ka raadiyaan inay ka raadiyaan maxaa la yidhahdaa waxyaalaha qaarkood ay ka raadiyaan aanay u cabbinba weliba xujaajta soomaalida oo kale aad iyo aad bay ugu yar tahay waxaa la wariyaa ibnu xajar casqalaani raxmatullaahi caleyh ayaa maa u zamzam wuxuu u cabba baa la yidhi inuu noqdo kal imaam addahabi raxmatullahi caleyh imaamu dahabi wuxuu ahaa nin xifdi badan oo aad u khaariqa ayuu ahaa marka xifdigii uu lahaa imaamu dahabi inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ku arsaaqo ayuu cabaalayidhi fafaaqa canhu macnaa waa ka badiyey ilaa uu noqday alxaafid haddii maanta la idhaha qaala alxaafidu ninkii ay ku dhacday haddii la idlaaqa muxuu yahay waa ibnu xajar alcasqalaani raxmatullaahi calayhi weeyaan geydka zaytuunka waa daawo ka mid ah daawooyinka maadiga ah ee sida aadka ah ay u isticmaalaan bini'aadamka waxaana ku jira fawaa'id caafimaad oo aan la soo koobi karin sidaan kala dhexbaxayno aayadaha qur-aanka ee ka warramaya geedkani iyo axaadiista nebiga ee soo aroortay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين
sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala isagoo ku dhaaranaya geedkaasi waxa uu leeyahay والتين والزيتون وطور سينين waxaa jira xadiid uu warinayo saxaabiga jaliilka ah ee cumar ibnu khadaab uu rasuulku ku leeyahay cuna saytuunka amba kusubkada waxa uu ka ahaaday geed barakaysan sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmada muslimiinta ayaa inooga warramaya faa'iidada geedka saytuunka iyo cudurrada lagu daaweeyo waxaaba rag baaba kitaab dhan ka qoray doctor nin loo yaqaano doctor xasan shamsi baasha oo masri ah kitaab buu ka qoray uu leeyahay saytun saytuun bayna alطibi waalqur'aan labadaba isu waafajinaya uu leeyahay xag dibigana waa loo waa loo saxay inay faa'iido badan leedahay dee qur-aankuna waaba ka hadlay nebigu sal lla ly slam marka isaguna wuxuu yidhi kuluu zayta zaytuun war saytka saytuunka cuna wadhanuu bihi kuna dhaashto ismariyo jidhkana mariya fa innahu min shajaratin mubaaraka saliidan waxay ka timi geed barakaysan dhulkaas oo falastiinna maanta dhulkay ka baxdo horta ardu shaam ba ardu saytuun baa loo yaqaanaaba ama suuriya ha noqoto ama falastiin ama lubnaan ama urdun inta shaam laisku yidhahdo geedka ilahay wuxuu ku manaystay si gaarana ilahay wuxuu ku manaystay reer falastiin balbuurdhana waxaa ji horta loo yaqaano jabalu zaytuun oo falastiin ku taala geedgeed waxaa la jabalu zaytuun buurta weyn intaa le geedkaasunbaa hadheeyey oo ka buuxa xagga haddaynuu soo noqon dibiyan iyo maanta waxay nimanka caafimaadka ka hadlaa ay ka sheegeen dibiyan waxay yidhaahdeen wuxuu kaa difaacaya ama kaa caabiyaya xididadu inay dhiig mari waayo ay isxidhaan xididada dhiigmareenada ayuu furaa bay leeyihiin wuxuu kaloo kaa ilaalinaya qof ka ilaalinaya xuduusuljalda dhiiggu inuu fadhiisto bal mar badan waxaa maqalaa qofka dhiiggii baa maskaxda fadhiistay ama qalbigaa fadhiistay dhiiggii baa guntamaya xunjir noqonaya taana dhiiggii wuu furayaa wuu soconayaa wuu soconayaa wuxuu leeyahay wuxuu yareeyaa oo kale imtisaas alcolasterol fi ljism waxaynu ognahay waxaynu maqli jiray subaga ha la iska ilaaliyo wuxuu leeyahy waxa la yihahdo dufan oo jidhkiibuu xidhayaa oo maarata bal iyadu waaba la dagaalamaysa way muudsanaysaa markaad saytuun cuntid colasteroolkii ka dhashay maaragtay subagii kale ayuuba isagu muudsanayaaba oo dawuba ka yahay dawuba ka yahay waxay kaloo sheegeen waxa weeyaan saytasaytuun waxayaan waxayaan mutahirun طبيعي للبشرة جيرك هذه المرية مقارك المرية وطاهرية وفي عن أو واحد كيميكاليس لما هو طبيعي لهي سمية موت أنا قرآن كل شيء وحي كانوا إلى هذان ونستي سوف عند حصوص حصوص توح تيمهان هذه لغو مريو وإلى عليا بيليا وأنا قرحيا بيليا kaadida geela iyo caanihiisa waa laba maado oo daawo ka ah cudurro fara badan sida ku soo aroortay axaadiista saxiixa ah ee laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasallam dhakhaatiirtu waxay sheegeen in nafciga iyo daawada ay ku jirto geela jooga dhulka baadiyaha ah ee daaqa nuucyada kala duwan ee dhirta waxaana jira qisas badan oo laga soo wariyey dad isku daaweeyey caanaha geela iyo kaadidiisa kuwaas oo dad badan ay kaga caafimaadeen cudurro ay ka mid yihiin kansarka iyo sokorta haddaba ha inooga warramo sheekh casaam abuuyaxya waxyaaloo la isku daaweeye waxaa ka mid ah kaadida geela ama sideed ha loo cabo ama intii caana lagu qaso ha la cabo rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam dad ku daaweyn jiray sida fii saxiix muslim iyo bukhaariba ku soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dad baa u yimid raaco kaliya raaco raynaha marka magaalada madiina waxay iska hayd meel gol ah ay iska hayd xoogaa marka way daltabyoodeen caafimaad darana way ku dareemeen meeshii rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu faray inay bannaanka u baxaanoo baadiya u baxaanoo geel haleela ama dhalma cusayba oo markaa bannaanka daaqayay inay isku darsadaan caanihiisa iyo kaadidiisa ay isku darsadaan kadibna way baxeen caanihii bay cabbeen isla markii way caafimaadeen laakiin shayaatiin bay haayeenoo way ku kibireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam addoonkiisii u raacayay geelina way dileen indhahanabay ka soo tuureen geelina way dha'eeno way qaadeen laakiin ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu qadaray in la gaadho oo lasoo qaqabto iyagana waa la laayay marka geelaca kaadidiisa caafimaad badan ayuu leeyahay xadiid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaden wuxuu leeyahy ina fii abwaali alibili wa albaaniha shifaa'an lidariba butuunuhum wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay kaadida geela iyo caanahooda waxaa ku jirta daawo weliba dadka caloosha ay bugto ee calooshooda aanay fiicnayn waxaa ugu jira maxay daawo ee ugu jirta marka adariba waa xanuun inta badan caloosha ku dhaco ama ha noqda matalan subiga waxa loo yaqaano oo kale ama caloolweynaadka iyo waxa lamida ha noqdo waxyaalaha noocaasoo kale loo yaqaano qofka markaa caloosha ka jiran shayga daawada waa muxuu yahay waa kaadida geela iyo caanaha geela inuu isku darsado weeyaan tijaarub badanoo la sameeyey oo weli wakhtigan casrigaa la sameeyeyna waxay sheegayaan in cudurada qaarkooda weliba la daaweyn waayo in lagu daaweeyo waxaa ka mid ah kansalka caloosha ku dhaca oo kale ayaa ka mid ah kansalka caloosha ku dhaca wuu daaweeya ayay leeyihin waxaa ka mid a ay leeyihiin xasaasiyadda jirka ku dhacda weliba gaar ahaanta maqaar ku dhacda ayaa ka mid a oo waxaa jira hadda matalan kareemada qaarkood oo laga sameeyo maxay kaadida geela laga sameeyo ayaa ka mid ah marka kaadida geela kareemka laga sameeya wax kalena aan lagu darin qofku hadduu daa'imo u marsado xasaasiyaddii jirkiisa ku jirtay way dhammaanaysaa waxaa ka mid ah abataytiska oo kale beerka ku dhaca ayaa ka mid ah oo qofku hadduu intuu baadiye iska aado haddii beer xanuun ku dhaco baadiye iska aado kadibna kaadida geela uu daa'imo iyo caanihiisa muddo hal bilo oo kale uu daa'imo qofku wuxuu noqonaya qof caafimaaday ayuu noqonayaa geela marka kaadis waxay leedahay daawooyin gaara ayay leedahay aad oran karta moogta kaadida geelo waa- kaadi waa jeermise kaadida geelo jeermis maaha maana kaadida geelo jeermis maaha way ka duwan tahay waana shay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku daaweeyey weeyaan dadka qaarkood waxay ku andacoodaan oo celceliyaan dhakhaatiir tajrubaysay ma jirto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa tajrubeeyey dhakhtarka weyna haba yaraatee ma jiro naska rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaad u deedid dhakhtar tajrubeeyaan jira haddaad u deedidna adaa ku gaaloobaya adaa ku gaaloobaya marka naska rasuulka calayhi salaatu wasalaam daawooyinka qeybta naska ah haba yaraatee sideeda ayaa loo qaadanaya loo raacaya waxaad tidhaahdaa qadarka hala raadiyo waxaad tidhaahdaa waktiga loo qorayo qofka hala raadiyo laakiin kaadi geel ma daawa mise daawo maaha caana geel kaadi ma daawa mise daawo maaha iyada haba yaraatee muran kuma jiro oo laga hadli maayo waa nas rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay weyaan wuxuu leeyi ibnu qayim raxmatullahi caleyh waclam ana labana annuuq dawaa'un naafic lima fiihi min aljalaa'i birafqin ولما فيه من خاصية وأن هذا اللبن شديد المنفعة فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا حليم لقيم رحمة الله عليه سوى نكا لكسو نقلنا يا حلي عانها جيلة ولي بهذا مركا على الدهو بدا كجرت على شاي سفيا خواس كارنا way leeyihin caanaha geelu markaa manfaco badan bay leeyihin waxyaalaha markaa manfacadooda natusin waxaa ka mid ah qofku hadduu caano geel iska cabo cuntana aanu arag cabitaanna aanu arag in muddana uu saa ku sameeyo wuxuu noqonaya qof maxay caafimaaday buu noqonaya geel jiraanta badan caanaha geela cabee duur ku jira wax ka caafimaad badan haba yaraatee ma jiro wuxuu ka sheekina ibnuqayim raxmatullahi caleyh markaa dad qaxoonti noqday marka intay qaxeen bay waxay noqdeen dad socda oo socotaa bay noqdeen maxay wateen geel bay wateen geelay wateen marka caanihiisa mooyaane cunto kale iyo cabitaan kale muddadaas may arag in badanoo markaa jiranayd oo xanuunsanaysay oo qaxoontigaa soo qaxday iyagoo xanuunsanaya ayaa maxay noqdeen fay waaba caafimaadeenba ilaahay baaba tabaaraka wa tacaala ku daaweeyeba maxaa la yidhahda caanaha geela ku daaweeye marka caanaha geela waa daawo weeyaan kaadida geeluna iyana waa daawo weeyaan waxyaalaha hadda la sheegay waxaa ka mid ah in macaanka oo kale ay daawo u tahay calaqal qofka ay ka yaraynaysaa xataa haddaanay daaweynin ay ka yaraynayso qofku hadduu aamino inuu nas rasuul calayhi salaatu wasalaam uu yahay daawo uu yahayna insha allahu tacaala تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعلم من guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay xalqadii kow iyo tobanaad ee barnaamijka islaamka iyo caafimaadka insaanka waxaad allaah idinkii xalqadan ku dhegaysateen daawooyin muhiim ah oo wax ka taraya cudurrada kuwaas oo aan kala soo dhex baxnay diinteenna suuban xalqada laba-iyo tobanaad ee barnaamijka oo ah tan ugu dambaysa ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه